asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu halkan waa golaha laanti isaga sugnaanta shacabka soomaaliyeed waxaa masir noogu yahay ismaaciil gamadiid oo ku magac dheer ismaaciil dhega weyne ismaaciil arimo badan oo ku saabsan dalkaas soomaaliya buu ka hadlaa had iyo jeer sidoo kaleeto wuxuu aada uga hadlaa dhinaca deegaanka ilaalintiisa aada buu uga hadlaa dhinacasaas aada buu uga hadlaa cawgala nineteen sixty oo dad fara badan ku jiraan ayuu masir noogu yahay isagoo wuxuu caawa su-aala marka horeeto inaanu warbixin aanu ka dhegaysano ku saabsan goboladaasi sool gobolka sool sidoo kaleeto su-aalla hadhow inaan weydiino dhowr su-aalood waraysiga waxaan qaadi doonaa wasiirada golaha iyo weliba wasiirada wada shaqeynta leeyihiin puntlandis iyo saadaanios ismaal koliwe waa dhigod magacaygu waxaan jecla bas marka hore inaad warbixin guud aada naga soo gobolka sool iyo dumaarka buuhoodle xaaladda ay maanta ku sugan yihiin
bismillahi raxmaan iraxiim marka hore waa isalaamaya salaamka islaamka ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu waana mahadsan tahay degood iyo hiise iyo golaha nncc fursadan aad igu codsateen inaan ka hadlo xaaladda gobolka sool siiba buuhoodle aniga oo golahan kamid ah dhowr jeera ka hadlay arrimaha deegaanka iyo arrimaha soomaaliyada haddii aan kusoo gudbo su-aasha ah xaaladda gobolkaasi ku sugan yahay waxa weeye marka hore gobolkaasi wuxuu la qabaa soomaaliya maanta abaarta ka taagan soomaaliya oo dhan oo aada moodo inay ka culus tahay si daba dheer abaartaas ilaahay ummadda ha ka qaboojiyo ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu roob degdeg ah ina siiyo waxaa kaloo u dheer gobolkaas daacuunkii ama cawlshubankii ayaa galay oo si aada iyo aada xawli ah u galay kaas oo markii hore ku bilaabmay gobolka gado iyo baay iyo bakool dabeedna usoo gudbay iyo jowhar iyo oo lagu sheegay dabeedna usoo gudbay kilika shanaad oo muddaba ku jiray dhowr bilood sidaas iyagoo ay ka maqasheen kaas oo dadku ay maanta yaalaan dhammaan kilika shanaad danood iyo dhulka u dhow iyo dhulka hareerihiisaba kabacdina uu usoo gudbay buuhoodle oo u maanta yaalaan hal cusbitaal saddex boqol iyo lixdan qof kuwa kalena laba cusbitaalo kalena ay buuxaan dadkii markii loo waayay meel la kala dhigo dadkii baa guryihii laga saarayaa wuu u gudbay wuxuu u gudbay deegaanada laamiga gowsanna iyo ceegaag iyo farsanno iyo halkaas wuxuu kaloo u gudbay taleex iyo xalin oo lagu sheegayo iyo xudun haba ku yaraata dhulkaas oo hadda gaaray gobolkaas wuxuu ku jiraa markaa xaaladii abaarta waxaa uga helisha xaalad caafimaad oo soo oo cudurka shubanka ah oo aada iyo aad dadka u dhimanayo gargaar weynna waa lala gaadhay oo dowladda federaalka diyaarada ay soo dirtay iyo puntland dawooyin laga diray somaliland laftigooda dawooyin laga diray shaad shacabka ah oo ka diray ilaada diray iyo dawooyin gurmad degdega shalayna ay timid diyaarad boohodla timid hay-ada dhowr dal oo kuweyt ku magaca kuweyt ku soconayo khayriyaada oo wadamada qadariya kamid yihiin iyana ay dawooyin keeneen ilaa toddoba saacana joogeen doonayana iminka inay yidhahdeen ballan qaadeen inay wax kala soo kori doonaan marka haddaan xagga caafimaadka iyo nolosha ka sheego dadka dhibaato xoog weyn oo ay soomaaliya la qabaan laakiin wax u heliyaan cudurku ayaa ka taagan ilaahay ha ka qaboojiyo ilaahay caafimaad degdega ha u keeno xaaladda caafimawata iyo abaaraha waxaa ka taagan xaalad siyaasadeed oo murugsan oo aada iyo aada khatar u ah oo baryahanba ka taagan gobolka haddii aan dib ugu laabto intii aan dawladdii dhex burburin waxaad la socotaa haddiba waxaad maqashaa sool sanaag iyo cayn horta dadka deegaamadaasi sanaag waxbay ka degaan oo dhul ballaaran bay ku leeyihiin dad badanna waa la degaan markii horena gobo degmada buuhoodle waxaa ka tirsanayd iyo cayn degmada buuhoodle waxaa ka tirsanayd gobolka sogdheer laakiin caynaba iyo wixii lami aageeda ah ilaa qudun waxay haayeen degmooyinka sool marka xaaladii markay isbedeshay sidii puntland loo abuuray gobolkaas sool iyo sanaag iyo buuhoodle waxay ka noqdeen maamulka puntland kaas baanay weli kamid yihiin laakiin waxaa yimid xaalad siyaasadeed oo abuuratay oo markii nineteen alibkii shirkii london ee khaatun uman oo aan kamid ahaa aan lagu qabtay waxaa la yidhi bal dadkii talaha loo geeyo taasoo ah ay ka dhalatay two thousand seven markii ciidamada somaliland kasoo duureen la saanood ee qabsadeen oo markaana maamulka puntland uu ka taliyayey dabeedna markii dambe aan wax u dhaqaaqay oo meeshii gacanta puntland kusoo celiye la waayey taas oo ka dhalatay khilaaf ka yimid dadka deegaanada u dhexeeya oo iyagu ay qaar diyaar u lahaayeen puntland ee somaliland inay meesha ka furto kuwo kalena ay diidinaayeen khilaafkaas wuxuu keenay dib hor leh oo ah in khaatib uman la yeelo goldarkii tala ha la bireeyo ha la isugu toolnaabto talaya taleex baa la isugu yimid waxaa la go-aamiyey in la yidhaahdo ma aan maamul samaysano siyada oo meesha duufay ama loo diiday in laga hadlo dadka in la heshiisiiyo dad aan heshiis ahayn oo dhul ka dhexeeyo dal ka dhexeeyo oo dhulkoodii la haysto maamul inay samaystaan iyagoo maamul ka tirsan mid kalena ay sameeyaan taasi waxay noqotee un wax lagu daraysanayey oo cali khaliif ka ahaa baandiilaha khaasuba uban isagu ninka arkisa ka degdisay uu ahaa dabeedna markii ay la sameeyey waxay noqotay wax aan halkeedii ka hirgelin maadaama qabaayilkii ay heshiisiin wax dhaqaaqi waayey dabeedna xamar la aaday xamar uu kala qayb qaatay inuu bal dowladda xamar kiladhisayey uu kaga qaato taas markay luntana ee khaasubana meel gaari weyday inuu noqday markaa inuu waqooyi wax la qaybsado oo yidhahdo waxaan ku diyayo somaliland taasoo khalqal kusii abuurtay dadkii la socday xitaa raggii isaga lamidka ahaa dabeedna dadka sool iyo sanaan iyo ansiiba dadka sool haddaan kusoo kuubo waxaa jira sidii dagaaladii soomaaliya udhexeey deegaanada somaliland la baxay ama qabaa'ilka somaliland la baxay iyo qabaa'ilka sool degaa wax wada hadala oo soomaalinimo iyo wada dhalasho iyo wax wadaad ma rabmay gelin mar walba koox unbaa u tegaysay walahi annagaa matela taasina weli waxaa cali khaliif uu wadaa ama wadda ku shaqaynaya waa matelaadii kooxdii horeba ay ku matelayeen laakiin qabiyad weyn baa taalla dalka somaliland dadka udhashay waxay yidhahdaan berberi iyo hargeysa iyo burco waxaanu ka gonay soomaaliya dadka soo udhashayna boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ma ogola dalka soomaaliya in la kala gooyo qadiyadaas waxa weyaan dadkaasi waxay ku khasban yihiin mar walba talada xamar ka socda inay ee soomaalinimo inay ka mid yihiin markay puntland wax dhisayeenna iyaga ayaa dhisay waxay u dhiseen inay degnimadii soomaaliya aanay kala go-in taa marka waxa weeyaan maamul xumadii ama tala-aantii ka dhacday puntland ee aanay goboladaa la qabsaday ee somaliland gacad ku dhintay aanay u dhaqaaqin dadka caro badan bay gelisay feker badan bay gelisay fekerkaasuna waana jiraa dareenkaasina waa jira laakiin waxa ay fatwasha dalbataa ee dadku maanta inay ka cawdaan puntland ama la hadlaan ma taagna laakiin cali iyo kooxdiisa wadda inay dagaal ku hooyaan buu hore adobeeye wixii ka dhacay oo ahayd dagaalkii kalsaale ayaa weli socda taabaa xaaladda maanta ay taagan tahay reer abaar iyo xaafida daro iyo olaadeh ay taagan tahay weye haddaan kugu soo koobo xaaladda sool maanta
waaya waxaa jira si lagu galay cabdisabaaba oo cali khaliif iyo groupkiisa iyo maamulka somaliland ku galeen sidoo kale tubuti baa lagu galay cali khayr dhawaa xataa haynada sigi hadeer hamid kadu ku galay ereydaa qodob ba hayadkiia ku jira meesha qodobkaas wuxuu sheegaa maamuldaadejin maamuldaadejin shirna waa socday abaan leeyahay maamuldaadejinna waa lagu magacaabaa goob noocaasa kaa somalilan weye waya dadka reer buu hoodle ama maantaba waxaa dhacay oo bishu ay tahay sideed iyo toban in ciidamo lagu kala fidiyey dhul aada u fara badan iyadu sideebay noqonaysaa haddii iyaga oo heshiis socdo ama lahaan socdo in haddana ciidamo loo adeegsado ama dhul ballaanoo kale la tusii faiyo cida lagu qabsado yaa ka mas-uulaasle maxaa sarkaylkaasleedaado
waa su-aal aada u fiican waxaan doonayaa inaan in yar history ku taabto shirkii cabdisababa cali khaliif iyo kooxdii la shaqeynaysay ay markaa kii ilafa la oran jiray ay ku go-aansadeen cali wuu ka dheereeyey dabeedna waxaa isaga ayay ku ekaatay inuu sabuutiya cala iyo caynaba marba isaga oo wata dad yaroo kooban uu kula shiro sidaad la socotaan bristroka berigii uu gabato ruushka uu waday bristroka ninkii la waday yelsin buu ahaa markii uu arkay yelsin inuu ka cadcad yahay oo aada xilkii ka wareeji caawda uga wareejiy kula wadiyo bristroka wuxuu yidhi wuxuu ka dheereeyey bristroka marka cali waxaad moodaa inuu yahay yelsinkii ruushka oo uu ka dheereeyey raggii la socday oo uu isagu u dheereeyey inuu somaliland wax la qabsado cali waa nin aqoon-yahana waa nin siyaasiya waa nin weys leh laakiin isagoo isticmaalaya intaa wuxuu gartay in isagu uu noqdo ninka eriga lafta kala baxa dabeedna uu somaliland saa kula heshiiyo heshiisya baa markaa ku gelaya jabuuti iyo kuwaa waxaynaba labada jeer ku galay mid walba waxa weeyaan wuxuu soo dirayaa dayrkii weynaa ee ay sakaarada ku geli lahayd dabinka ayuu marba soo xidhaya ilaa intuu hargeysa tegayo ciidamada marka hadda la hogaaminayo waad la socotiin saa idiin sheegay dagaaladii ka dhacay buuhoose in aanay dadka buuhoose ciidamo ayaa jira degan oo danta buuhoose u taagan oo difaac u taagan oo aad iyo aad dadka shacabka ah taladoodii iyagii heshimadu isku waafaqsan yihiin in uu dagaal lagu qaado dagaalkii hore waa lumay laakiin xeelada hadda cali wadaa ee qolada somaliland iyo wasiirka madaxtooyada oo aadan moodo soomaalidu waxay yidhahdaan isaagama ciidaada yaqaana yani ninka ku yaqaano oo nin aada xidhiid ula leh dadka soor iyo faraag inuu u yaqaano meelaha laga galo inuu wado cali kuma wado in lagu maamulo lacag la bixiyo dad la laaluusho iyo ciidan laysku garab galo si markaa haddii ay suuto geli weydo dadkaa in lagu soo jiyaado lacag iyo khiyaamo in ciidan loo adeegsado arrinta markaa ballecad laga wado saacdheer laga wado ciidamada jooga saacdheer kuwa ballecad madooniya lagu abuuro kuwa hurgud jooga intuba waxa ay u jahaysan yihiin in kuwa hoose lahor hareeraha laga geliyo ciidamo ciidan ciidamaha jooga qoriin qordhug ciidamaha jooga oog ciidamaha jooga hurgud ciidamaha jooga soomalilaana halkaa in laga geliyo ballecad ciidamo kale oo soomalilaana dabeedna dadka buu hoose la geliyo marxalad adag oo ah in ay dagaal la u diyaargelayso inuu la hareereeyo lacag iyo laaluusha lagu maamulo taasina waa dadku waa ka digtoon yahay dadka deegaanka sool u gashay iyo salaad iyo cay ee kasoo jeeda deegaanada haddaan afkoo ku ballaariyo dhulbahante waxay u ballansan yihiin shir ballaaran oo roobka duudoo boohda lagu qabto oo isabadooda go-aamiyeen taas baana loo diyaargaroobayaa ka laga hortegayaana ee la doonayo inaanu bixin ciidamada loo abuurayaana waa shirkaas in la baabiyo baa cali arkitectiisa ka mid a isaga iyo qolada somaliland waxay ku hor socdaan arrimahaas
shirka hadda aad calan ku dhufatay dhowr jeer bay iclaamiyeen isimada maxay udhici muxuu shirkaasi u dhici laayahay isaga laftiisu isimada boqol jeer bay iclaamiyeen mayagaan daacad ka ahayn ma arrimo kalaa jira ma dadka iyaga laftigooda aan maqan oo aan raacsanayn muxuu u dhiciyaa shirkaas boqol jeer bay iclaamiyeen
waa su-aal fiican shirkaas horta waxa weeyaan isimadu toban isim koob iyo toban isim ayaa isku raacay shirkaa in la qabto shirkaa wakti may qaban go-aan waxay yidhahdeen marka roobku do-o ee dadku ay u bisil yihiin ay isroob helaan oo abaartan iyo colaadtan ka baxaan ayaa iska qabanaya shirkaas wuxuu u xadidaya oo ismadu wakti u sheegi waayo oo dadka aqoon-yahanka iyo qubajoogta ay sugayaan in ilaahay ummaddaa roob sugo marka roobka usoo caafimaadka cudurka ilaahay ka qaado waktigii ku haboon ayuu dhacayaa waa diyaar wax kaloo hortaagan ma jiro waxaa hortaagan meel abaar iyo iyo caafimaaddarra ka taagan tahay sida kuma qaban karo dadku maanta biyo iyo waxay quusaan bay leeyihiin dadkaa uuka u dhamaanaya waa ma waa waxa weeyaan nafaqa daro dee qof aan nafaqada haysan u cunayn bilbiyana haysan shir umadu qaban karo shirkaasi waa waa shir taagan waktigii roobku uusugayaa wax kaloo xaniban ma jiro waa shir maanta cid kastana oo deegaanka u dhashana u furan cid walibana sugaysa
marka dhulkaas de haddii aana somaliland afqabin calina aana la tarin cid u sheegtaa miyaana joogtaada laga batala annaga maxaa dadku runta u sheegi waayey haddii dadku ay kasii horjeedaan isaga iyo qorshaha wato
ilaa intii iyo aqoon yahano toban jeer way inta ay ismadu hadleen ay yidhaahdeen nimama toba cali buu hoosa ka sheegeen waa wasaajada waa ku jiraan iyagoona cali iyo kooxiisu laguma betelaan somaliland wada hadalkeeda aqoon-yahano badan baa sheegay oo intaa sheegay dadku intaa waa sheegaya waa dadku ma wada hadlaya oo dee waa uma balaaran laakiin dad baa u hadlaya dadka ismada dhaqanka oo taladu hadda ku jirto baa sheegay waxgaradkaa sheegay intaa waa la sheegayaa inaan kooxda cali aanan ku matelin heshiis ay la galaan somaliland asal laba mar raba ma dhicin heshiis somaliland iyo dadkaas hadda ay wada galeen wax xidhan maaha dadku inay wada hadlaan oo la heshiiyo oo wax lagu hadlo laakiin dadka heshiinaya waa inay noqdaan dad isu dheeli jiran oo wada hadlaya oo cid waliba waxa ay tabanayso iyo waxa ay doonayso ay doodo waxaana fure u ah heshiis ka dhaca somaliland iyo dadka deegaanada waxaa heshii waxaa sun u ah kala go inta ay somaliland leedahay dalka waa ka go-ana way adag tahay in dadkaasi heshiisa ay wada galaan haddii arrintaas wax ka bedelaan dee taladu way isbedeli kartaa laakiin isimada iyo waxgaradkuba intaa way sheegayaan
maamulka puntland isaga lafahantiisu waxaad moodaa inuu ka gaabinayo inuu dadka dhiirigeliyo waa dadka raba dee soomaalinimada raba dadna waa kuwa xagga dhinaca kale kasoo socdo in soomaalia kala gooyo raba dad udhexeeya miyaa jira oo aan saddexdaa ahayn oo iyagu maamullo kale iyo qaab kale qaba maxay marna suuragalu noqon weyday in dad u hadlayo soomaalinimo ama maamulka puntland ay dhishteen u hadlaya loo maqli waayaa hada jeer loo maqlaa maamulka somaliland dadka ka socda
waa su-aal fiican waxaan sheegay maamulka puntland rag u dhashay deegaanka sool iyo sanaag iyo cayr baa kamid a madaxweyne xogeen xogeen bay leeyihin baarlamaan bay ku leeyihiin ilaa hadda nidaamka dastuurka puntland u yaala goboladaas waxay ku yidhahdaan waa waa waa waa waa waxay ka tirsan puntland laakiin nasiib daro maamulka puntland culays kastoo isaga uu sheeganayo waxay hadda iska dahay inay sool iyo sanaag ciidanka ay ka saaraan haysta oo ay maamulkii puntland dhamaystiraan waxay hadda afka kala xisoodaan sool iyo sanaaji cali inay ka mid tahay puntland marka dadku waxaad moodaa inuu aad iyo aad uga qanacsan yahay puntland wax uga soo socda inaanay jirin wax saba oo laga gaadhayna aanay jirin laakiin dadka puntland mas-uuliyiinta ka ah ee ama gobolka ha u dhasheen ama puntlandba ha ka mideen madaxdooda ah wax tallaabo ah oo ka hadala niil yara kama sheegaan kamana hadlaan sool iyo sanaad inay ka mid tahay puntlandna hadda afka waa laga dhawraa dawladda xama dawladdii hore iyana sidaasoo kale waxaad moodaa iyadoo talaheeda ee aanay mar raba dadkaa soomaali weynka raba ee midnimada rabta aanay gacansiin laakiin dawladda hadda maanta taagan waxaad moodaa soomaaliya oo dhan inay ka badbaadinayso dhibka uu maanta ku jiro waxyaalo badan baa ka horeeya laakiin inay maanta la iman doonaan dad kale ah in dadka midnimada raadinaya uu ka mid yahay soomaali weyn haddana way bilaabatay ma dhici jirin daawooyin la keeno oo ka yimaada xamar ma dhici jirin abaaro gaara oo toos loogu soo diro sool iyo saraajacayn laakiin anagu hadda dawladdaas hadda cusub federaalka xaalado ka waaweyn oo culus baa u yaalla inay hadda wakti ku bilowdo maaha waayo somaliland laftigeeda ayaa xilka saaran yahay siday ula hadli lahaayeen ee ay soomaali weyn uga mid noqon lahaayeen marka shacabku shirkaa weyn ee lagu iman doono wixii kasoo bixi doona shirka iyo taallaa laakiin dareenka ee dadku waa eegaya puntland way jirtaa waxyaalo ay ka qayb qaadato oo xagga mashaariicda ama xagga caafimaadka inkasta aanay banayn laakiin marka ay ka kuu qaadato boqolkiiba sagaashan sideetan sideetan gobolada gudug iyo bari iyo gaalkacayo boqolkiiba toban bay sanaad aadiisa ka qaadataa boqolkiiba shan ayay ka qaadataa sool iyo sana gacan taas waa mid dadku og yahay waa mid muuqata waa mid
ismaaciilow gobolka sanaag waxaa dhowr jeer hadalkaa kamid ah sool iyo sanaag inaa puntland iyadu ka talinin oo hadda dhibaata ka jirto way sheegato wasiirka caafimaadku wuxuu soo maray gobolkaasi haylaan buu soo maray wuxuu soo maray gobolka sanaag buu soo maray waa wiigan gudihiisa cidda keliya maamul ah ee halkaa tagtaana waa gobolkaa sanaag waa puntland weeye macnihii ereygan asooliya sanaag iyo cayni ma qabiil magaciisa mise miduu ka turjumayaa markaad leedahay sooliya sanaag puntland way sheegataaye ma haysato hadda macnaha horta ereygaa sooliya sanaag iyo cayni
waa su-aal aada u fiican waxaana jeclaya su-aasha inaan kaleergareeyo horta sool deegaanka sool iyo buuhoodle dadka dega waa la yaqaanaa sanaag waa gobol weyn waa gobolkii soomaaliya waqooyiga loo jira ugu weynaa dad badan baa wada dega marka aan leeyahay sool iyo sanaag waxaan u jeedaa sanaaga bari oo laba qaybood ah oo qaybta bariga sool sool iyo bariga koonfur laba meelood bay kala yihiin dadkan aan maanta ka hadlaya aan leeyahay wax badan looma qaban waa koonfurta sanaad ee bariga ka bariga ee waqooyiga sanaad waxa weeyaan waa jira mashaariic waa la tagaan buuhoodle mashaariic laga bilaabay ceelbaa laga qoday wadooyin baa laga bilaabay yani xagga horumarka waxaan tilmaamay inaanay lahayn saaxadda ama horumarka laga qabanayo bari iyo iyo iyo nugaal iyo gaalkacyo lamidka ah lagama qabto laakiin su-aalkaana waxa weeyaan sanaag waxay ka mid tahay puntland sooliya sanaag iyo buuhoodana waxay ka mid tahay puntland baan sheegay laakiin waxaan tilmaamayaa xaaladda maanta taagan horumarkii la rabay ma gaaraan sool iyo buuhoode iyo sanaaga qayb ka mid ah taas baan uga jeedaa dadka degaan sanaag wadadega ee barina waa dad wada dhashay waa dadka degaana wixii halkaa horumar u gaara kana waa u gaarayaan oo wax imika anaga aan leeyahay aan leeyahay dadkaas way ka go-an yihiin puntland madihi
waa gartay hadda waxaa jira dagaallo ka socda dhinaca koonfureed degmadaasi sool degmadaasi lascaalo ama gobolka koonfureed ama gobolka sool dhinaci koonfureedba aan ku ballaarin carabkaba halgeysha waqtiyo fara badan bay soo jirtaa dhawaana wafka ballaaran ba halkaa yihi sirka arrimaha gudaha madaxtooyada wax intaa kabadan baa yihi waayahay dadku waxay ku cabanayaan amase wasiirka arrimaha gudaha afkiisa irinka kasoo baxay wuxuu ahaa markii lagu eedeeyey la yidhi muxuu ahaaye somaliland baa dagaalka wada beeraha meesha ku leeyaya ciidamadoodan u habayna wax erey noocaas u isticmaalay inaanay ka dhex maqnayn yaa dagaalkaa wada maraysa adigu shaksi ahaan maadaama aqoon-yahan kasoo jooga gobolada artay
okay waa su-aal fiican horta dagaalkaasu reerka uu labada reer uu ka socdo marka deegaankaa laga waa labada reer isugu dhow waxaad oran karaa boqolkiiba sideetan gabadha qayb joogtaa qaybta kalena way joogtaa waa dad wada shaka awow ka awow isku degaana dagaalkaasu wuxuu ka bilaabmay markii hore dad iska didilo oo dee iska naashana soomaaliya uga baaqo qof iska disha laakiin khaatuma intay abuuratay dhibaato cali khaliil iyo khaatuma abuurtay buu ku bilaabmay dabeedna dagaalkii wuu fiday dagaalkii markuu fiday waxay noqotay somalilan in ay iyagoo laascaw ka taliso mar raba ciidama ka tirsan somalilan oo lacag ka qaato oo labada qayboodba ka tirsan baa dharkay iyo kalabay iyo sacdeerba jooga halkaa waxaad ka garanaysaa laba qabiil oo dagaalamaya oo ciidan badeeleedyo loo lacageeyey hareeraha ka joogaan dagaal nabada inaan laga dhex wadin taas waa qodob qodobka labaad ee somaliland dagaalka ku wado aana daacadda u ahayn waxaan sheegay nineteen ninety two ninety three iyo ninety four waxaa ku dagaalamay berbera farco laba reer oo waqooyi ka tirsan labadaa reer shiikh baa lagu heshiisiiyey wafdigii heshiisiiyey dileeda awdaani xaaji xasan oo mool ayaa hogaaminayay waxay ka soo sool bay ka tageen iyagaa heshiisiiyey nabad bay isu saareen maanta colaadaas marka horeba horta deegaanka soodurca iyo tadgale iyo bedere iyo hargeysa wax culimo ah oo ka timid oo odayaala oo arrintaa dhex galay ma jiro waxa uu dhex galay waxaa laga rabay hadday daacad ka tahay inay heshiisiyaan inay soo diraan culimo iyo odayaal iyo isimo sidii loogu diray iyaga lagu heshiisiyey marka arrintan colaada dheeraatay ee maanta boqolka qof maraysa waxaa dadku og yahay in laba jeer dhowr jeer qoomuhu dhaceen in ciidamada somaliland iyo ragga dagaalamayaaba dadka dagaalamayaaba ay ka jifan yihiin nabadu marka la heshiisiyo culimahan hadda ku dhex jirtay mar deegaanka buuhoda intimaa dhex galay mar kasta oo la heshiiyo oo isadu soo soo dhaqaaqdaanba arrintu dhowdahayba dagaal baa laga xinaya yaa ka dambeeya yaa qarxinaya waxa weeye ciidamada somalilan ama maamulka somalilan marka nimanka maanta kalabayd iyo dharkaysiyayo tegey eele nuuxtaaniya ka mid yihiin raggii kalsaale wereer weerarada ciidamada ku weeraraya taangiyada weeye ma ninkii shalay taangiyada ku weeraray baa maanta ku hadli karaa waxaan xixinsiinayaa labadaa reer arrintaas wa- wa- way muuqanaysaa inaan daacad aan ka ahayn maamulka somalilan inuu lug ku leeyahay inuu ay ka mid tahay siyaasadda u fuulaynaysa in dadkaasi sii dagaalamo oo weliba dagaalku fido oo meelo kala gaadho waa dalka somalilan baa ku jirta taas baana inay dagaalku soo dhammaado aana dhicin maamulada laascaanood dad baa lagu laayaa lama qabto mid kale oo aan xodin baa lasoo xurtaa taa micnaheedu waxa weeyaan dadkii wax dilay oo la arkayo aan la qabanahay waa dagaalku hasiiba dada qodakeeda waxbay jirtaa la qaban maayo arrimahaas oo dhan waxay isfidayaan oo markhaati ka yihiin maamulka somaliland inaanay daacad kahayn dagaalkaasi ee ay yihiin mission iyada u dalaynaya
waa gartay dadku waxay yidhahaan puntland baa laga qabsaday gobolka sool iyo gobolkaas kacay intiisa badan balse waxaan ognahay taariikhda in waktigii la asaasay khaatumo magac leela la aasaasiyo maamulkeeda somaliland degmada caynaba iyo degmada waxay haysatay maamulaysa degmada iyo magaalada ay maamulaysa waktiga waxaa u suuro geliyey in dhulkaas oo dhan somaliland gacanta ugasho kaasuma ayaa lagu heeninaya cali arrinkaas maxaa ka jiraya
horta puntland baa laga qabsaday gobolka sool waa hadal saxa oo maamul bay ahaayeen laba maamul oo dagaalamaya ku dagaalamaya deegaanka ayay ahaayeen laakiin waxaa la yidhi geed baa wuxuu yidhi gudada imaadkoosi haddaan barkay igu jirin puntland sababta looga qabsaday dadka deegaanka ayaa qayb ka ahaa oo dhinaca ay raaceen ama sida ay u dagaalgaleen ayaa soo lahaa iyagii baana weli dadka qaar aaminsan yahay inay somaliland meesha haysato laakiin dagaalada hadda dambe ee xudur iyo faleex iyo lagu tegayo waxay ka mid tahay falsafada cali khalif waday ee ah inuu bashirkiisu ahaa in uu puntland ka soo taro deegaanka soomiya ka soo taro ayay waxay ka mid tahay inuu meelo badan ay qabsadaan oonay horey u joogin arrintaas dadka waxgaradku way og yihiin ilaa waxaa lagu weeraray sahdee daleecad beel walba intaa dadku waxay u ekeedeen faleex dadka qaar baa aaminsan waxyaalo badan oo military strategiye ah inay ka dambayso dhulkaa ay ku fitay somaliland
daasi dhulkaa dambe maxaad rabtaa inaad ku tiraahdo adoo ah aqoon-yahanada weliba aadka ay u tixgeliyaan maxaad taasi waxaa isticmaalay
waxaan odhanayaa ummadda soomaaliyeed ama deegaanka u dhashay aan gay horta dagaal daylo male maantana soomaaliya dagaal waa ka daashay in la dagaalamo ama qadaa in la barakiciyo waxa ay taraysaa ma jiro waxaan talinayaa dadkanna ha tashadeen oo shirkooda ha qabsadeen wixii tale oo nabad ku jirtana hala yimaadeen taladoodana intay u ismanayaan iyagu ha ka gaareen waxaan kale oo u soo jeedinayaa somaliland maamulka somaliland in aanay maanta wixii shalay ay ka cabanayeen ee aan ahaayeen waana la laayay inaanay iyagu maanta inta ay wadaan aanay ku darin oo colaad hurin oo aanay dadka colaad intii gaadhay in kale ugu darin iyagana waxaan ka codsanayaa maanta soomaaliya dhan baa weji hela ku jirta inaanay dagaal hurin inaanay lacag ku bixin inaanay ciidamo ku dilin inay ka qaadaan ciidamada ay ku hayaan goboladaas dadkuna tashado dadkuna tale la yimaado baan ummadda u sheegaya deegaanada ummadda soomaaliyeedna leedahay maanta soomaaliya weji cusub baynu galay dawladdaas nidaamka hadda socda nabadda lagu soo celiyo oo wada hadal iyo dadka heshiisiin meel walba ay ka bilaabanto dawladduna bolosigeeda waa ka mid say sheegeen bolosiga arrimaha ay qabanayaan taa umaan ummadda soomaaliyeed iyo deegaankaaba u sheegaya
aad iyo aad baa umahadsantahay kaasi waxaa ismaaciil damadiil oo ku magacdee degaweyne oo ku nool dalka australia kaarkasa odayaasha iyo aqoon-yahanada weliba ka soo jeeda goboladaas uganda aad iyo aad baa ismaaciil mahadsan tahay waa golaalaasiinsigiisa golaxoka shacabka soomaaliyeed dhammaantiin bay koo dhegeysanaysa idinka dhegeysan doonta waxaan leeyahay